barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labayo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika qaarkood
waa duhur isniin ah bisha abriilla ay tahay toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jaamac buulle jaamac iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah duruufaha kala duwan ee in ee dhinaca waxbarashada ka soo food saara dhallinyarada ka naafooba aragga mid ka mid a dhallinyarada ku nool boosaaso ayaan waraysi la yeelanay adigoo baadiyo jooro oo nin yar ah baan xanuun dareemay wakhti ayuu adugu aroortii ay tahay kabacdi indhuhu waa soo daciifeen oo maarata baadiya waan ka soo tego magaaladan imid dakhtar baan u tegay dhakhaatiirtii kabacdi dawooyin bay ii qoreen dawooyinkii markaan qaatay kabacdi aadan dareemayaba indhaha kor ka soo fuulay kabacdi say u soo daciifayeen kabacdina sidaasaan ku beelana sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro ku nool degmada caabud waaq oo olole ugu jira in ay kaalmeeyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen
markaan aragnay xaaladda dhabta oo ka jirta ama abaaruhu siday u saameeyeen dadkeenna waxaan u istaagnay ama u xeexeydinay inaannu waxaan ka qaban karno innaba hala ekaatee inaan ka qabanno arrintan jirta waxaan booqannay mid ka mid a kaamamka degmada oo runtii ay barakacyaal badan joogaan dhinacii heesaha ayaan iyana ka marnayn
roob nagu qaboobay raxmaduu ka biisay raxada mayay aruriyey aruriyey raxmadhaayahayay
sidoo kalena waxaa idinku soo maqan war ku saabsan qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo lala eegtay xarun ciidan iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kala duwan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida saraakiisha milatariga soomaaliya ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey uu weerar ku qaaday xero milatariga lagu tababaro oo ku taalla duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya halkaas oo askar kala duwani ay ku dhinteen qaar ka mid ah ciidamada oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dhimasho badani ay goobtaas ka dhacday xeradaas tababar oo u dhow warshadii hore ee nacnaca qaraxa waxaa fuliyey ayaa laleeyahay qof xidhnaa dareyska ciidamada faahfaahinta warkaas goordhow ayaad maqli doontaan
danjiraha maraykanka u fadhisa qaramada midoobay ayaa sheegtay in madaxweyne donald trump uu doonayo inuu dalka suuriya ku qaado weeraro kale oo milatari waraysi ay siisay t v-ga c n n ayaa danjire niki heli ku sheegtay in trump uusan halkan ku istaagi doonin balse uu qaadi doono weeraro dheeraada haddii loo baahdo dhanka kale xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rix tylerson ayaa sheegay in weli hadafkooda ugu weyn ee suuriya uu yahay libinka gaaridda kooxda isku magacowday khilaafada islaamka wuxuu sheegay in marka ay ka guulaystaan daacish ay si toosa ugu jeesan doonaan xasilinta xaaladda suuriya suuriya ayaa waxaa ka socda dagaal sokeeye oo soo bilowday sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii waxa uu u dhexeeyaa dowladda uu madaxda ka yahay bashaar al asad iyo kooxa mucaarada oo leh ujeedooyin iska soo horjeeda
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a sidaad warkaba ku maqlayseen magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qarax xoogan oo lala eegtay xarun milatari haddaba haatan waxaa khadka si toosa ugu jira wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir maxaa war aad ka haysaa qaraxaasi
xasan tahay ismaaciil qaraxan oo ka dhacay xarun lagu tababaro ciidamada milatariga oo ku taal degmada wadajir warshada nacnaca lagu magacaabo waxaa ka dhacay qarax uu fuliyey kuwa waxyaabaha qarxays kusoo xiray oo la sheegay in uu gudaha u galay xaruntan ciidamada lagu tababaro wuxuuna tegay xafiisyada laga maamulo ciidanka tababarka lagu siiyo gudaha xarunta kadibna halkaas ayuu isu qarxiyo waxaana la sheegay inuu ku labisnaa dareeska ciidamada waxaa qaraxa ka dhashay khasaare isku jira dhimashiya dhaawac oo warar kala duwan ay kasoo baxayaan waxaase la xaqiijinayaa in khasaare dhimasho badan ay ka dhacday gudaha xaruntan ciidamada lagu tababaray warshada nacnaca waxaa geeriyooday saraakiil ka tirsan ciidamada milatariga waxaa la ii sheegay in dadka geeriyooday ay ku jireen gaashaanla dhexe abuukar dheere nin lagu magacaabi jiray oo kamid ahaa saraakiisha xeradan ciidamada ee Waan warshada nacnaca ee qaraqu ka dhacay saraakiil kale lay sheegay ilaa iyo shan ka badan oo ruux haween ay ku jirtay oo kamid ah saraakiisha ciidamada marka eh, qaraxa gudaha ha- warshada ayuu ka dhacay oo maysan ahayn banaanka iyo meel kale Eh, ruuxa waxaa la sheegay inuu gudbay wuxuu ku labisnaa dareeska ciidamada wuxuuna tagay eh, halka xafiisyada ama eh, saraakiil meel Waan ay gartay.
ku- ku shirsanaayeen oo ahayd eh, xafiiska laga maamulaya ciidamada kadibna halkaas ayuu isu qarxiyey Een, ilaa hadda ma ka hadleen een, saraakiisha amniga een, qaraxan faahfaahin ma ka bixiyeen ilaa hadda
Eh, saraakiisha amniga gaar ahaan eh, taliska ciidamada xooga dalka iyo wasaaradda gaashaanigu weli wax warakamaysan eh, sheegin eh, qaraxan ka dhacay gudaha xaruntan ciidanka lagu tababaray warshada nacnaca eh, saxaafadda oo qaraxu markuu dhacay kadib markaan goobta gaarnana eh, inaan gudaha galnahay way noo suurageli weysay oo way hor istaageen ciidamadu in saxaafadda gudaha u gasho waxaa aada u yar tafaasiisha laga heli karayo marka loo eego eh, ilaha eh, rasmiga ee dowladda ee arrinta la xiriirta inay ka hadlaan waxaana xoogahan eh, khasaaraha dhimashadii dhaawac dadka dhintay saraakiisha magacyadooda iyo xoogaha la xiriira khasaaraha waxaa laga helaya uun sara- eh, eh, asgarta eh, kuwooda gudaha ku jira iyo kuwa banaanka jooga dad saasa oo iyagu aan eh, ilahi wararka ugu dambeeya la xigan karaan ahayn laakiin dadkii gudaha ku jiray ah waxay ku sheegayaan eh, dadka dhintay eh, magacyadooda waxay sheegayaan saraakiisha dhimatay waxa meesha ka dhacay iyo xogaha la xaray laakiin dowladdu si si- si rasmi ah maysa kaga hadlin khasaaraha dhimashada dhaawac iyo waxa meesha ka dhacay eh, marka laga yimaado eh, asgarta iyo saraakiisha iyagu goobta tegay laakiin haddana aan si rasmiya u shaacin karaynin magacyadooda in la xigto waan gartay een, gebagabadoo kale ilaa hadda een, cusbitaaladoo kale laamaha caafimaadkao kale ma la geeyey een, wax dhaawacyo ah oo goobtaas laga soo qaaday een, haddaad dhinacyada u kuur gashay
waa la geeyey isbitaalka eh, madiine ee kamida isbitaalada waaweyn ee muqdisho waxaa la ii sheegay in la geeyo dad qaba dhaawacyo Eh, waxa kaloo eh, ambalaasyadan eh, gurmadka degdega gaar ahaan kuwa eh, ciidamada qalabka sida gaar ahaan militarigu leeyihiin dad dhaawacyaa bay kasoo qaaday eh, gudaha markuu qaruxu dhaca kadib Eh, waxaa jira isbitaallo eh, de- dowladaha saaxiib kalaha soomaaliya ay leeyihiin oo dabcan eh, in lagu daweeyo dadkan qaba dhaawacyadoo laga yaabo in halkaas la geeyo laakiin eh, khasaaraha dhaawacyada goobta eh, saxaafaddu inay Waan aragta gartay.
maysa suura gelin eh, gudaha lama gelin waxaa kaloo jirta ismaaciil in qarax kale uu maanta ka dhacay isla eh, degmada xamarweyne qaraxaasi wuxuu ahaa mid gaari lagu xiray waxaana ku geeriyooday sargaal ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada ama ruux u shaqaynayay wasaaradda waxbarashada gaarigiisa qaraxa loogu xiray waanu geeriyooday eh, ruuxaas marka muqdisho afar labaatankii saaca lasoo dhaaf waxaad moodaa in eh, dadka muqdisho dhegahooda maqlayaan qaraxyo kala duwan iska hor imaadyo ciidamo ku dhex mara gudaha muqdisho waxayna arrintaana dhab kusoo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka uu ku dhawaaqay xaalad dagaal oo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab waxaase taa bedelkeed muuqata in qaraxyada iyo Waan gartay.
weerarada al-shabaab ay Waan geysanayeen gartay.
hadda isu kordhayaan si kooban haddaan ku weydiiyo xeradan maxaa lagu tababari jiray ciidamo noocee baa lagu tababari jiray si kooban haddaad iigu sawir dadka uga fahansiisid een, xeradan weerarku ka dhacay
xeradan maahan markii ugu horreysay la weeraray waxaa jirtay in eh, bishii hore weer lagu qaaday fashilmay oo oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiya lagu weeraray waa xarun lagu tababaro ciidamada eh, milatariga eh, kuwooda markaa qorta in ay ku biiraan ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana milatariga waa meesha ugu horeysa ama dhibowga ciidamada loo yaqaan la geeyo waa waa xarunta ciidamada cusub ee dowladdu markay ku biiraan lagu xareeyo Waa gartay.
waana eh, mid kamid a xarumaha ciidana ugu weyn ee muqdisho ku yaala aad waad mahadsan tahay wixii warara ee ka soo kordha qaraxaasi wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle iyo wariyaasha kale ku sugan v o a muqdisho ayaa idaacadda galabta idin kusoo gudbin doona laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad kala socotaan
duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga ee v o a daruufo kala duwan ayaa soo food saara dhallinyarada naafada ka ah aragga gaar ahaan dhinaca waxbarashada caqabadaha ugu waaweyn ayay ka mid tahay iyada oo aanay jirin goobo badan oo u diyaarsan in dhallinyaradaasi ay wax ka bartaan cabdiraxmaan cali cismaan oo aragga naafa ka ah waa mid ka mid a dhallinyarada saxaafadda wuxuu ku nool yahay magaalada boosaaso wuxuu inala wadaagayaa sidii uu aragga ku waayey iyo weliba jidka uu u maray inuu wax barto wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa uu u waramay waxaan ka mid ahay dadka aragti la-aanta ah haddana een, fursadda u helay inay wax ku bartaan fartan la yidhaahdo bareelka oo haddana la bartaan dad indha leh inay wax la bartaan gaaray iyadoo ah wakhtigu maarata aadna u adagyahay wakhtiguna kuma saabaxayn maarata qalabka lagu baranayo wax badan maqan yihiin haddana fursad anugu waxaan u helay maaragtay een, intii aan ku baran lahaa maaragtay dadaalkayga inaan laba jibaaro inaan ku- la barto dad aragti leh
ee indhala-aanta ma ku dhalatay mise ee, xilli dambaa beesha maya waan waan kuma dhalana waan anoo yar baan beelay indhaha indhaha waxaa weeye marka hore xanuun igagama dhicin laakiin waxaa weeye anigu baadiyo jooro oo nin yar ah baan xanuun dareemay wakhti ayuu adigu aroortii ay tahay kabacdi indhuhu waa soo daciifeen oo maarata baadiya waan kasoo tego magaaladan imid dhakhtar baan u tegay dhakhaatiirtii kabacdi dawooyin bay ii qoreen dawooyinkii markaan qaatay kabacdi aadan dareemayaba indhaha kor ka soo fuulay kabacdi say usoo daciifayeen kabacdina sidaasaan ku beelay indhaha waaye hadda waxbaa barataa bal waxaad iga warantaa caqabadihii kaa horyimi muddadii aad tacliinta ee soo waday Een, caqabadaha iigu badnaa oo aan dareemi jiray waxaa weeye awalan horta sideedaba waxaa weeye anugu anigu xaqiiq ahaan ma dareensanayn nin aragtila baa wax baran kara ama ku baran kara inuu wax qoro waxna akhriyo laakiin waa qabay in maaragtay in qofku xalqad iyo wax ku baran karo Ee, alaqal, een, markii dambe haddaan helay macad la yiraahdo ee, albasar oo ku yaala garoowe Een, ilaahay falligiis baan waxaan ka bartay markii ugu horreysay fartaan Een, ilaa waxaan ku gaaray maaragtay icdaadigii ilaa toddobaad kabacdi waxaan ogaaday qofka indhahale indhahale maaragtay inuu dadkaan la mid yahay oo fartaana wax ku akhri karo waxna ku qori karo kabacdi baan markaas waxaan ku dadaalay maaragtay saan heer uga gaari lahaa kabacdi kaasaan wax ku soo bartay saasaa itixaan laigaga qaaday kabacdi kan baan haddeer maaragtay sidaa ku dhameeyey maaragtay waqti
waaye maxaa iska kaa bedelay marka ee, xilligaaga hore aad wax baran jirin iyo hadda noloshaada oo aad ee, waxbarashadii ku guda jidho oo aad hadda maadadii ugu horreysay ee aad ka qalin jebisay wax badan baa iskaga dhibx bedelay oo waxaa iskaga bedelay de haddeer waxaa weeye een, bulshada mar walba waa ku jiray laakiin haddeer waxaa weeye de bulshadu wax badan bay waxay aragtay maaragtay dad harta aragti la-aan ah inay dad aragtila wax la baran karaan raggan anugu haddeer wax la soo bartay ilaa maaragtay dad aad u badan weeye fasal dhan weeye Een, markii ugu horreysay waxay islahaayeen dee ninkan aragtida la- isee wax u baran doonaa Een, itixaanka laakiin markii laiga qaado kabacdi aan markaas aan u imid oo oo itixaankii aan la galay bay waxay ogaadeen dad badan maaragtay inaan ka sarreyn karo oo maaragtay wax la baran karo kabadi een, marka sidaasaan maaragtay ku gaaray laakiin haddeer waxaa weeye dee nin bulshada ku dhex jira baan ahayoo awal waa ku dhex jiray laakiin haddeer mowqif ahaan ee barashada xaggeeda iyo maaragtay ee hadda isoo ugu soo dhaweynayaan oy leeyihiin dee qofka waa qof wax baran kara waa nin wax baran kara ama dadka aragtila waa dad wax baran karo bulshadii soo dhexgeli kara
ee, markaaga hore maxaa qaban jidhaaday intaadan waxbarashada bilaabin wallaahi waxba ma qaban jirin anugu masaajidada iyo waan wax iskaga barbaran jiray xalqadahaas maaragtay baan wax ka baran jiray in masaajidada iskaga xiran baan ahaa kutubta iyo wax iska dhegeysta waaye adigoo bilaa buuga iyo bilaa qalin ah miyaad tagtaa ee macadka aad hadda ka qalin jebisay haa haa waan taga waxaan ku bartaa awalan horta meesha waa tagaayo si xalqadeed ahaan baan u dhegeystaa oo dadka dhegahaygan ictimaadaa dhagahan ku dhegeystaa laakiin markaan xaafadda joogo casharada waa lii yeeriyaa waa sidii qof caadiya baa la igu yeerayaa anna fartayda bareelka baan u betashaa maarata dadka aragti la-aanta oo saasaan ugu qortaa markaasaan kabacdi fartayda intaa kusoo akhristo wix xiftiya rabaan soo xiftiyo wixii kalena maaragtay mustalax gareen iyo hagaajin rabana soo hagaajiyo kabacdi baan markaa macadkayga imaada markaas Eh, waayahay cabdiraxmaan maxaad iiga sheegi ka dhaca caqabadihii kugu dhibata badnaa intaad eh, indhaha layaed ee kusoo maray wallaahi caqabaduhu waa aad bay u fara badan yihiin waxaa ka mid ah een, caqabadaha waxaa weeye cilmi la-aanta ka mid ah waxaa ka mid a qofku hadduu fadhiyo wax badan buu fakarayaa waxaa ka mid a oo kaleeto qofku dee waxay- wuxuu u baahan yahay maaragtay wuxuun uu maaragtay uu ka shaqeeyo ama maaragtay wuxuun uu maaragtay wakhtiga uu iska maarata isku dhaafiyo anigu alaa aqal weliba wakhtiga waxaan ku fiicnaa anigu nin masaajidada aada ugu badan baan ahaa oo fakarkaygu aada uma badnayn laakiin calaaqa mar walba maskaxdaydu waxay weydiin jidhay inay wax iga maqan yihiin waa dareemay wax badan inay iga maqan yihiin maskaxdaydu way igu celcelin jidhay wax badan inay iga maqan yihiin maxaad jeceshahay inaad mustaqbalka noqoto insha allah bismillaahi kariin waxaan jecelahay horta een, hadda markii ugu horeysay weeye oon macadkan ka qalin jabiyo hadda waxaan u socdaa haddii ilaaha idmo kuliyata shareeca oo macadka een, maaragtay uu gogoldhig usii ahaa oo kuliyata shareecda kuliyadaasaan u socdaa laakiin haddii ilaaha idmana waxaan sii rabaa oo kaleeto inaan haddaan waqti iyo jaanis u helo oo weliba maaragtay iyo maaragtay waqti aan u helo iyo maaragtay dad badanoo igu kaaliya oo maaragtay igu taageera inaan maaragtay dadka ilamidkaa inaan soo saaro haddii ilaaha idmo oo wax aan baro oo siday wax u bar sidaan wax u bartay ay u bartaan
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan cali cismaan oo la wadaagayay wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf duruufaha waxbarasho ee dadka aragga ee naafada ka ah dhegeystayaal halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii heesaha mid ka mid ah waa raasamaal iyo saar maxamuud
roob lagu qabo hoobay raxmadoon ka biisay raaxada mayay aruuriyay aruuriyay raxmadhaayahaygay roob lagu qabo hoobay raxmadoon ka biisay raxada mayay aruuriyay aruuriyay raxmadhaayahaygay isha raaxadeeday reexaanu gooney labaha rumaankee racaraaca laydhay sharaaxadeeday reexaan gooniyey lama harumaankee racaraaca laydhay ruux dintuu celisiyo mar waloo ridyaaqay irkacaayigiisiyo raacsamalka qoyskay ruux dintuu celisiyo mar waloo ridyaaqay irkacaayigiisiyo raacsamalka qoyskay rajadii nafta raaliyo jecelay mar waxaad ku leedahay gobatiyo wadnaa bidix gobatiyo wadnaa bidixe
naftutay ku raysay ka shutay renkay farxad muruga rebitay rebitay sharafaan rumaysnay naftutay ku raysay ka shutay renkay farxad muruga rebitay rebitay sharafaan rumaysnay
codkaas macaan ee fanaanka seer maxamuud iyo heesta raasamaal haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga ingiriiska kooxda manchester united ayaa u dhaqaaqday kaalinta shanaad kadib markii ay axaddii saddex gool iyo eber ku garaacday naadiga ugu hooseeya horyaalka ee sunderland manchester united goolasha waxaa u kala dhaliyey zalatan ibrahimovic hendrik mikitrian iyo marcos rashford united hadda waxa ay kaalinta shanaad kala wareegtay arsenal oo u dhacday booska lixaad dhanka kalena kooxda everton ayaa afar gool iyo laba ku dharbaaxday lester guushaasi ayaa ahayd tii toddobaad oo xidhiir ah oo ay ku gaarayso garoonkeeda laba ka mid ah goolasha waxaa saxiixay weeraryahankooda romelo lukaku everton waxay kaalinta lixaad la wadaagtaa hadda kooxda arsenaal oo ay wada leeyihiin min afar iyo konton dhibcood dhinaca talyaaniga ciyaaro xiise leh oo ka tirsan horyaalka seeriya aada ayaa dhacay xalay iyo shalay galab kooxda naabule ayaa tallaabo weyn u qaaday inay xirato booska ugu dambeeya ee saddexda kooxood ee usoo bixi doona koobka horyaalada yurub dhinaca talyaaniga xilli ciyaareedka soo socda kadib markii ay saddex gool iyo eber ku soo garaacday xalay kooxda laasiyo oo ay marti u ahayd naaboli goolasha laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahan lorenzo insigne hadda waxa ay toddoba dhibcood ka sarraysaa kooxda laasiyo oo ku jirta kaalinta afraad ciyaaraha kalena roma ayaa ku soo dhowaanaysa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee yuventus ka gadaal markii ay shalay galab saddex gool iyo eber uga awood sheegatay bolonya goolasha waxaa kala dhaliyey fasiyo maxamed saalax iyo aadan jeko oo dhaliyey goolkiisii afar iyo soddonaad ee uu kooxda roma u dhaliyo xilli ciyaareedkan roma hadda waxay u soo jirsatay hogaamiyeyaasha horyaalka ee yuve lix dhibcood labadan koox ayaa magaalada roma isku arki doona marka dhammaadka horyaalka ay ka harsan yihiin saddex toddobaad dhinaca kalena kooxda a c milan ayaa afar gool iyo eber ku khaarijisay balermo laakiin kooxda ay mataanaha yihiin ee inter milan ayaa khasaare lama filaan ah kala soo kulantay kooxda karatone oo ka mid ah kooxaha qarka u saaran inay u laabtaan ciyaaraha heerka labaad sannadkan inter waxaa lagu garaacay laba gool iyo gool kooxahan inter milan iyo a c milan oo hadda ku kala jira kaalimaha lixaad iyo toddobaad ayaa isku arki doona magaalada milano sabtida soo aadan natiijooyinka kalena udines waxay saddex gool iyo eber uga badisay genoa torino ayaa iyaduna saddex gool iyo laba ku qabatay kalari halka samdoria iyo fiorentina ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo waa naga intaa
waa tahay duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya inoona soo diyaariyay xubintii ciyaaraha haatanna ismaaciil xuseen farjar aan ka codsado qodobadii warka ugu dulka roonaa inuu noo dulmaro mahadsanid jaamac saraakiisha milatariga ee soomaaliya ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey uu weerar ku qaaday xero milatari ama xero milatariga lagu tababaro oo ku taala duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halkaas oo askar kala duwani ay ku dhinteen ilaa hadda lama hayo khasaaraha sugan ee goobtaas weerarku ka dhacay idaacadaha iyaga dambe ayaad iyadoo faahfaahsanna ku maqli doontaan sidoo kalena danjiraha u fadhiya qaramada midoobay dalkan maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne ayaa sheegtay aan idhaahdee in madaxweyne donald trump uu doonayo in dalka suuriya uu ku qaado weeraro kale oo milatari waraysi ay c t v-ga c n n ayay ambasador niki helley ku sheegtay in trump aanu halkan halkan ku istaagi doonin balse uu qaadi doono weeraro dheeraad ah haddii loo baahdo jaamac
mahadsanid ismaaciil dhegeystayaal haatanna aanu jaleecna dhankii heesaha waxaan idiin soo xulnay hees aada u macaan waa jamasho iyo ismaaciilow midha dhadhanka heesaha macaanka uma ogelid codka unbaad u ogasha haye ya may heestasansi lahaa bal jaamacaadka macaanka ugu celceliyey ha bal la eega haye waa tahay waa jamasho iyo nimcaan hilaac
jiradiya dhibkaan qabo tolo ruux ma jaarin miyu dunida jooga miyu dunida jooga jiradiya dhibkaan qabo tolo ruux ma jaarihin miyu dunida jooga miyu dunida jooga jidinkiga kohayo indhihii jicirmo waanigan jibaysane waanigan jibaysane jidinkiga kohayo indhihii jicirmo waanigan jibaysane waanigan jibaysane jamashadani hayse jiidate naftayde jamashadani hayse jiidate naftayde aygajeesan wayda aniga Oy, maniga, maniga, maniga, ha u jecel qab. Hoy, hoy, maniga, maniga, maniga, maniga, ha u jecel qaba. Jamashadani hayse oy jiidatee naftayde jamaashadani hayse jiidatee naftayde ay ka jeesan wayda aniga oy maniga ah, maniga maniga ha u jecel qaab Ah, maniga hoy hoy maniga maniga u jecel qaba
alledhehee jaamacu hees macaan ayaad soo qabatay codkaas fanaanka nimcaan hilaac wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo jaamac buulle jaamac iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi xasan dheere ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu afarta galabta kulmayno sidaas iyo nabadgelya
haddaad jirisa saadaan jeer runbaad la kulantaa intaad dunida joogtee intaad dunida joogtee haddaad jirisa saadaan jeer runbaad la kulantaa intaad dunida joogtee intaad dunida joogtee jegaan jeegaan la muhdaa jalleecadan ku cashahay jeexaygii waan sugee jeexaygii waan sugee jegaan jeegaan la muhdaa jalleecadan ku cashahay jeexaygi waan sugee jeexaygi waan sugee jamashadani hayse way jiidatee naftayde jamashadani hayse jiidatee naftayde ay ka jee